bismi illaahi iraxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsanaa khiyaarta aynu jecelnahay oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa subax talaadaha taariikhdu ay ku astaysan tahay saddexda bisha labaad sannada labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya degmada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa waxa ay sheegayaan in shiikh wadaad oo si aada looga yaqaano halkaasi habeenimadii xalay kooxa hubaysan ay ku dhex dileen masjid ku yaala gudaha magaalada baydhabo oo uu imaamka ahaa shiiqa la dila ayaa waxaa la sheegay in kooxaha hubaysan oo gaaraya ilaa iyo afar ku hubaysan baskoolado gudaha ay ku galeen halkaasi waxaana wadaadka la dili lagu magacaabi jiray shiikh xuseen shiikh xasan soormadare waxa uuna ka midka ahaa mashaayiqda sida aadka looga yaqaano gobolkaasi baay sheekh isxaaq oo ka mida dadkii uu wax baray wadaadka habeenimadii xalay kooxaha hubaysan ay ku dhex dileen gudaha masjid ku yaala magaalada baydhabo ayaa warbaahinta la hadlay asigoona ka warbixiyey qaabka uu u dhacay dilka loo geystay wadaadkan waxa uuna qayb ka yahay tiro wadaadaha maalmihii la tagay lagu dilayay magaalada baydhabo iyadoona sidoo kale ciidamada ammaanka ay ka hadleen arrintaasi bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasala allahu wasalam calaa sayidina wanabiyina muxamedin wala alihi wasaxbi wasalam ajmaciin wabacdu walaal waxaa weeye halay goor heshihi ah ayay maaragtay sheekhii sheekhani sheekh xuseen sheekh xasan soor mudaare ay ku dileen kooxihii nabadiidka ahaa gurigiisii dacdiisa masaajid uu ku yaalo isagoo ku cibaadaysanaa ilaahay waajibaadkiisa gudanaya ayay halkaas ay ku dileen madax haban ay kala daagsadeen wiilkiisa waa ku dhaawacmay asigana uu waa dhintay halkaasuu ku geeriyoodiyey kooxohiina way baxste way baxsadeen sheekh xuseen sheekh xasan soormadaara layidhahda maaldiinka ahlusuna waljamaaca ayuu ahaa dadka u waweynaa oo mudarasiinta ahoo dadka waxbaraya buu ahaa marka oo ahlu dariiqyada ahoo maaragtay culummada waaweyn buu ku jiray waa wilaadkii labaad ay halkaas ay ku dirahayaan marka insha allahu waxaan rabnaa inaan sheegno doorkeena uga aadin horta marka hore waxaan leenahay inaa lilahi wa inaa ilayhi raajiun sheekh allah u naxariisto dunidan allah ku waraabiyo gacan kala jiro waa dhisay laakiin mawdiinka ahlusuna wa jamaa waxaan kuu sheegaynaa in dawladda iida koonfur galbeed dhammaan annagoo iskaashinayno in maaragtay ii shacbiga iga inaan tallaabo hadda aan ka qaadan doono haddii ilahi dhaal kuwaana waktiga dhow aan dheerayn aan rabnaa inaan halkaan ka caddayno mahad cabdiraxmaan aadan waa taliyaha ciidanka booliska gobolka baay waxa uu ka hadlay dhacdada habeenimadii xalay ah ka dhacday masjid ku yaala magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay mahad waxa uu sheegay in ciidamada ammaanka iyo sidoo kale kooxaha dilka u geystay wadaadkani ay isku xambadeeyeen meel aan sidaasi kaga fogeen goobta lagu qaarajiyey ee masjidkii uu salaada ku tukanayay waxa uuna sheegay in kooxdani ay ka koobnaayeen ilaa iyo labo ilaa iyo lix ruux kuwaas oo laba ka mida bannaanka ay la taageen qoryo sida uu sheegay halka afarta kalena baskoolada ay wateen gudahana ay u galeen masjidka si ay u gutaan howshii ay u yimaadeen halkaasi ciidamada ammaanka ayuu tilmaamay markii xabadaha ay maqleen in rasaas ay usoo fureen dhanka iyo goobta ay ka dhacday rasaasta lagu dilay allaha u naxariistee wadaadka habeenimadii xalay ahaa kooxo hubaysan ay ku dhex dileen masjid ku yaala magaalada baydhabo taasna ay kasoo jawaabeen kooxihii bannaanka u taagnaa oo dabxir ku sameeyay ciidamada sida uu ka dhawaajiyey muddo kaaban kadibna halkaasi ay isaga baxsadeen kooxaha falka geystay u baystay masaajidkii imaamka ka ahaa dadka ku tujinaya loogu dalo lagu dhex dilay kuwa muslimiin aan ahayn oon islaam ahayn oo nabadiid ah oo kooxda argagixisada ah al-shabaab argagixisadii al-shabaab ayaa ninkaas masaajidka ugu dhashay meeshuu dadka ku tujiyey salaada cishaha lagu dilay ma garatay dadkii masaajidka ku tukanayeyna dad baa dhaawacmay saddex nafoodaa ku dhaawacmay haddii dhibaatadaasaa jirto oo wax magac diimeed wato dadkii ugu qabanaayo oo la og yahay oo waxa kan aan islaam ahayn islaamnimada ka dheer oo diinta islaamka ummadda ku diraaya macsiinaayo yacni cambaaraynaayo dhaqankooda markaad aragto yaa ummadii laynaaya marka haddaan ilaahay kuu diidin marka saasay arrintu u dhacday kooxo waxay gaarayeen afar bastood oo bastoolado wata waxay ugu galeen masaajidka gudihiisa ayay galeen laba nin oo qoryo aakee ah ku hubaysanna bannaanka derbigay istaageen ma garatay oo wixii maaragtay kor ka yimaaday difaacayeen ma fahan markay xabadda gudaha ka bilaabatay oo ay ku bilaabeen wadaadkii iyo dadkii gudaha ku jiray askar meel aan u dheeray joogtay waa xabadii horba xabad soo amrida ma garato labadii nin oo qoriyaa wadatay banaanka joogtaa difaacda oo daburti ku samaysay ayagana dabxir ku samaysay marka dagaalkii hadda wuxuu ku istaagay maadaama xabad ay soo baxday asfarkii iyo banaanka in lagu dagaalamay noqotay saasay xabadda ku hakatay ayaguna qoladii bastoolaweynana ninkii bay dileen obereysinkaasay dagaal ku samaynayeen ciidamada ammaanka ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaan ku guulaysan inay ka daba tagaan ama ay ka hortagaan falalka amni darro ee inta badani ka dhaca qaybo ka mida gobollada dalka soomaaliya kooxaha hubaysan ee geysta dilalka qorshaysan ayaana inta badan marka ay fuliyaan falalkooda si nabadgelyo ah kaga baxa goobahaasi wararka ka imaanaya degmada buulaburta ee gobolka hiiraan ayaa waxa ay tilmaamayaan in xaaladda degmadaasi ay tahay mid cirka isku sii shareerayso xilli meelo ka mid a degmadana la tilmaamaya dadka in dhibaatooyin kala duwan ay ku haystaan kuwaasoo ay qayb ka tahay cabsi kaga imaanaysa dhanka ururka al-shabaaba degmada buulaburta wararka laga helaya ayaa waxa ay tilmaamayaan maanta in ay xaaladda dadka ku dhaqan degmadaasi aada u xun tahay ayagoo xataa aan u safri karin goobaha ku dhowdhow magaalada sida beledweyne ama goobo kale oo dadkaasi ay ka raadsan karaan nolol dhaanta midda haatan ka jirta degmada buulaburte oo u muuqanaysa meel ay goodoomiyeen al-shabaaba dadka ku dhaqan magaalada buulaburte ayaa la tilmaamay marka ay ka baxayaan magaaladaasi in amara iyo sidoo kale fasax ay weydiisanayaan ururka al-shabaab taasoona muujinayso habacsanaanta ciidamada dowladda ee ku amisoomay halkaasi ku sugan iyo dhibaatada haysata shacabka ku dhaqan degmada buulaburte gudoomiye ku-xigeenka degmada buulaburte haatan ah kusimaha maamulka degmadaasi ninka lagu magacaabo liibaan cabdi bursow ayaa u sheegay inay xaaladda ka jirta degmadaasi tahay mid aada u xudn asigoona dhanka kale ka dalbaday in halkaasi lala gaaro gurmadyo kala duwan si ay nolol u helaan dadka ku dhaqan degmada buulaburte waxa uu sidoo kale ka hadlay xarigii guddoomiyihii degmada iyo sidoo kale duqii degmada buulaburte ay u geysteen xerilaaninta qaranka soomaaliya xilli lagu tuhumayo inay sameeyeen luusashada gargaar loogu talagalay bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan halkaasi
horta nimanka iyaga ah odayaalna ma xirin cid kalena ma xirin nimankaasi dawladda xidhat dawladda ayaana laga rabaa kolba xal hadda aniga ku meel gaar ama kusima ah ma gar marka wixii xal dawladda un ka sugayna haddoo la yidhaahdo nimankaas amadkooda ama xukunkoodana ayagaa laga sugaa degmada xalkeedana un dawladdaa laga rabaa laakiin hadda aniga ayaa joogo si kumeelgaare magaalada waa boqolkiiba boqol amniga dhinac walba marka laga reebo wadooyinka u xiran raashinka dadka horta ilaahay subxaana watacaala bini aadamka asaa u kafaala qaaday qofka markao dhashtay ilaa uu ka geeriyoodo intuu xunila ilaahay asaa u ballan qaaday nimanka ayaga wax asxaan ay sameeyeen ma jiraan laakiin dadka waxay ku nool yihiin ballanqaadku alla subxaanahu watacaala u ballan qaaday malawax hadoo la carasi karo ama la yaqaano ma jirto laakiin wixii magaalada macaawanadii waxyaabaha ku dambeeya laakiin hadda wax soo gala maba jirto sideedaba waxaa ka dalbanaya sida ugu dhaqsiyaha badan walaalood oo dhibaataysan in ay ugu soo gaaraan si degdeg ah ama cirka ha noqoto ama dhulka ha noqoto sida ugu dhaqsiyaha badan ayaa ka codsanaya inay wax degdeg la soo gaaraan saawo ha noqoto raashiin ha noqdaan shidaal ha noqdaan ay halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer wararka naga soo gaaraya gobolka jubbada hoose ayaa waxa ay sheegayaan in duqeymo shalay gelinkii dambe ay ka dhaceen qaybo ka mida gobolka jubbada hoose gaar ahaan deegaanada hoos yimaada duula lagu magacaabo buulo guduud oo qiyaastii u dhow magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose wararka waxay sheegayaan in dagaaladaasi duqeymaha ay ka qayb qaateen diyaarada ay leedahay dowladda kenya sidoo kalena uu ku xigay dagaal dhanka dhulka ah oo ay iska kaashanayeen ciidamada amisom ee ku sugan gobolka jubbada hoose iyo sidoo kale kuwa maamulka jubbaland ee u hogaamiyo madaxweynaha maamulkaasi sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe mursal geedi waa mid ka mid a saraakiisha ciidamada maamulka jubba waxna ka hogaaminayay dagaalka maalintii shalay ah ka dhacay deegaano hoos yimaada deegaanka buulaguduuda waxa uu tilmaamay in dagaaladaasi iyo duqeymahaba lagu dilay tiro ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab oo gaaraya ilaa iyo toban halka uu tilmaamay dhaawacyo intaasi ka badanna inay jiraan waxauna sidoo kale dafiray in wax khasaare a uu soo gaaray dhankooda wararka madaxa bannaan ee laga helaya deegaanka buulaguduud ayaa waxa ay sheegayaan inay jiraan khasaarooyin labada dhinac soo kala gaaray inkastoo aanan si rasmi ah loo xaqiijin karin khasaaraha dhabta ee ka dhashay dagaalka maalintii shalay ah ka dhacay halkaasi dhaceen aada ballaadan oo yoontay xaaji weyne senatif laamageedka dhul fara badan oo noocaasay wax ka dhicin waxaa dhacay dagaal baa dhacay dagaalkaas oo nooc walba leh dhulkana waa laga dagaalamay haddi markii dambena amisom baa diyaarado u keentay shayaadiintii baa lala dagaalamayay ilaahina nacay addoonkiisa una nacay amisom wey amisom waa yaa dagaalka yaa qayb kaga jirta ciidamada goboleen ee jooga jiida hore iyo amisomna way wada shaqeeyaan cadowgana way la wada dagaalamaan khawaariijka ayaa ku sugnayd dhowr goobood ay ayagu ku sugnaayeen baa madaafiicda lagu duqeeyey diyaaradana waa duqeeyeen anaga wax haddana soo gaadhay oon ku idhaahdo waxaasaana gaadhay weligay raadiya kama beensheegin dhaawac haddii gaadho waan cadaystaa khasaaro badan baa gaadhay oo weliga aada u ba-an de madaafiic baa lala dhacay waana waana laga raayay alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin aad baa loo duqay
waa duqayntii labaad ee ka dhacda qaybo ka mida gobolada koofureed ee dalka soomaaliya muddo isbuuc gudahooda iyadoona kal hore qaybo ka mida gobolka shabeellaha hoose ay ka dhaceen duqaymo caynkani ah oo ay fuliyeen diyaarado ay leedahay dowladda kenya kuwaasoo la sheegay in lagu bartilmaameysanayay bariisimo al-shabaab ay ku leeyihiin qaybo ka mida gobolada koofureed ee dalka soomaaliya booliska wadanka jarmalka ayaa waxaa la sheegay inay gacanta ku dhigeen tiro dada oo ay qayb ka yihiin soomaali lala xiriirinayo insi sharci darre ay ku galeen dalkaasi halka qaar ka midana loo haysto falal la xiriira argagixisanimo booliska jarmalka ayaa dad aad u fara badan ku qaqabtay gudaha wadankaasi kuwaasoo aan haysan sharci ku-jooga wadankaasi sidoo kalena toban ka tirsan dadka ay gacanta kusoo dhigeen booliska ayaa waxaa ku soconaya baaritaano kala duwan kuwaasoo looga sheekaysan yahay inay qayb ka yihiin kooxaha argagixisada ee ka jira caalamka ugu dambeynna maamulka gobolka galgaduud ayaa ugu baaqay dowladda federaalk ee soomaaliya inay wakhtigii qarashba geliso shirka ka soconaya magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolkaasi galgaduud halkaasoo shir dib u heshiisiin oo u dhexeeya beelaha kasoo jeeda gobolada mudugii galgaduud uu kal hore ku furmay kaasoona maalintii afaraad galay cirfa oo ah guddoomiyaha gobolka galgaduud ee maamulka dowladda ugu magacaaban halkaasi ayaa ugu baaqay madaxda dalka soomaaliya in shirka ay ka qayb gasho dowladda federaalk ee soomaaliya sidoo kalena ay ku bixiso qarashii wakhtiba si xal looga gaaro madmadowga u dhexeeya beelaha walaalaha ee dega goboladaasi warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheer a khiyaarta aynu jecelnahayo waa nagay intaa waxaa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo inta aan mar kale dib u kulmaynan waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh